Dadka degan kaamamka barakacayaasha ah ayaa ah kuwa inta badan aanan helin waxyaabaha aasaasiga u ah bulshada sida waxbarashada, caafimaadka, xarumaha lagu barto xifdinta qur-aanka iyo kuwa intaa ka badan. Kaamka Ala Aamin waxa uu ka mid yahay kaamamka barakacayaasha ah ee ku yaala magaalada Jowhar waxaana ku nool qoysas badan oo gaaraya ilaa afar boqol iyo konton qoys oo aanan haysan waxbarasho. Gudoomiyaha kaamka Ala Aamin Cabdiqaadir Cumar Axmed Farooleh ayaa ka warbixiyey baahiyaha waxbarasho ee ka jira kaamka isagoo baaq u jeediyay wasaaradda waxbarashada Hirshabelle in ay sameeyaan goob wax ku bartaan dadka barakacayaasha ah ee ku nool kaamka.
baahiyo badan ayay qabaan dadka barakacayaasha ee ku nool kaamka waxaa ka mid ah ma haystaan goobo ay wax ku bartaan iyo goobo oo maaragta hadduu ilaahay maaha ku dhihin loogu soo hagaago waxbarashadooda si toosa ma haystaan dhaqaalo ku filan oo hadduu ilaahay ka raali noqdo ay wax ku bartaan wallaahi baahi aad iyo aad u weyn ayaa hayso ma haystaan goobta ay wax ku baran lahaayeenna ma haystaan hadday tahay dugsi hadday tahay iskuul hadday tahay maaragta waxyaabo badan oo aasaasiya oo ka maqan ayaa jirto dadka barakacayaasha ee maanta aysan awoodna ay u lahayn dadka inay yihiin dad aan awoodin aanan iska bixi karin macnaha waxbarashadii aasaasigaeed sida diintii qur-aanka iyo waxbarashadii kaleento oo caadiga ahayd haddii ay tahay waxbarasho iyo nooca inaysan maaragta dadkaan awoodin aynan iskana bixi karin aysan haysanin goob ay wax ku bartaan haddii maanta ay ayaga jaans u lahaan lahaayeen inay wax bartaanne aysan awoodinba maclimiintii iyo agabkii wax lagu baran lahaa aysan haysanin baahidaas waa baahi oo maaragtaa aad iyo aad oo loogu baahi qabo dadkan ay ugu baahiyo qabaan taasoo maaragtaa ka dhigan in oo dadkaas masaakiinta ah haddii ay jeclaan lahaayeen xataa inay wax bartaan maanta maba awoodaanba waan u gudbinay wasaaraddan u gudbinay hay-adaha waxbarashadan u gudbinay bahda barnaamijka bar ama baraan u gudbinay ilaa haddeertaan wax maaragtaa baahidana kasoo jawaabo maana arag hadduu ilaahay ka raali noqdo anigoo hadda fursaddan ka faa'iidaysanaya iyo jaaniskan idaacadda raadiyo isnaay boqolkiiba boqol way mahadsan tahay waxaan codsanaynaa aan maaragtaa heer madax ilaa iyo heer hay-ad ilaa iyo heer waxbarasho in allaale intii dadkaas masaakiinta ah inay wax barashadooda kafaalo qaado ama haddii kale waxbarashadooda aas-aasiga in u bilowdo jecel waan soo dhowaynaynaa waan soo dhowaynaynaa baahida ugu weyn oo taallo kaamka alaaminayna ka mid tahay kaamka alaamin oo keliya maaha kaamamka gobolka o dhan ay baahidaas taallaa dadka barakacayaasha oo dhan ay haysataa ilaa dadka barakacayaasha ayakoo shalay magaalada maaragta naf usoo aaday ee baadiyihii ay kasoo hayaameen waxbarashadooda dugsi qur-aanta oo keliya isaga haysta jiraan sida iskuulaadkan oo kale lagama yaqaano maanta haddii dugsigii ma ay haystaan iskuulkini ma ay haystaan marka baahidaas waa baahi aad iyo aad aan ugu baahannahay waxaana ka codsanaynaa in allaale intii dadka barakacayaasha ah ka caawi karta waxbarashadooda inay ka caawiso ayaan jecelnahay kaamka ala aamin ee magaalada jowhar ayaa waxaa ku nool qoysas barakacayaal ah oo gaaraya ilaa afar boqol iyo konton qoys